bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee dalsan
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeecu laahaya shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaad taaraduna ku beegan tahay ko iyo tobanka bisha may sannadah laba kun iyo labayilabaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee soomaaliya oo maanta hortegay labada gole ee baarlamaanka soomaaliya soona bandhigay barnaamijyadooda hogaamineed iyagoo ku sugnaatay hindhada afisyooni ee xindaabka xalan ee muqdisho hase yeeshee hogaamiye nuuce ah ayay u baahan yihiin shacabka soomaaliyeed oo la daalaadhacaya dhibaatooyin kala duwan
markaan waxaan leeyahay raygeyga maanta dalku wuxuu u baahan yahay in af kabi kara ama khalaafadii siyaasadeed ee dhacay dhaawacyadii badnaa ee dadka kala gaaray kala qaybsanaantii dadkii ku dhacday arrimahaas oo dhan gudoomiyaha ururada bulshada rayidka oo arrimahaasi ka hadlaya wareysi gaara oo siiyey caawa warbaahintan darsan ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona taliska booliska soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay bar kontarool oo lagu hubiyo gaadiidka aada garoonka diyuuradaha aadan cadde ee muqdisho gudoomiyaha golaha shacabkana waxa uu cambaareeyey qaraxii maanta ka dhacay aagaarka kilomitir for ee magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobada kale ee caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dhibaatooyin tira badan ayba shaqey qabanaysaa oo halkaan aan lagu soo koobi karin maalin walba waxaa laisku daya in la carqalabeeyo maamulkeeda waxaa laisku dayaa in feelash laga jaro waxaa laisku darayaa ilaa kuusan dhulboob aan sharci ahayn in laga sameeyo waxyaalaha tira badan halkaan lagu soo koobi karina maalin walba aan lagula hayaa
maamulka degmada warshiiq oo cabasho ka muujiyey saraakiil iyo ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo fariisimo ka samaystay degmadaasi barnaamijkan kusoo gudbin doona caawa aad ku maqli doontaan guddiga isku dhafka ah ee doorashada madaxweynaha soomaaliyana waxa ay sheegeen in maalinta beri ah lasoo gebagabeynayo hadaljeedinta musharaxiinta barnaamijka ayaan caawa ku soo qaadan doonaa qodobada kale barnaamijkeena caawa ku jira waxaa ka mid a saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa adbis oo kulan ka yeeshay amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo jubbalandna waxa ay maanta ku kulmeen magaalada muqdisho iyagoo ka wada hadlay arrimo kala duwan qodobadaasi wixii soo kordha ayaa caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan tabintii diyaarinta barnaamijka oo anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada barnaamijka wareeg wararka
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacan oo wanaagsan aanu ku bilowno qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ee tobanaad ayaa maanta hortegay labada gole ee baarlamaanka soomaaliya waxayna soo bandhigeen barnaamijyadooda hogaamineed iyo waxyaabaha kala duwan ay qaban doonaan haddii la doorto musharax kasta waxaa la siiyey shan iyo toban daqiiqo oo ku soo bandhigayay barnaamijyadiisa hogaamineed iyo sidoo kale waxyaabaha uu hadda doonayo markii xilka uu ku guulaysto inuu qabto maanta teendhada afisyooni xayndaabka xalane ee muqdisho kuma aysan sugnayn xildhibaano fara badan waxaana joogay xildhibaano tiradoodu aad u yar tahay oo la tirin karo sidoo kale howlka door howlka teendhada afisyooni ee xayndaabka xalane ee muqdisho waxa uu ahaa mid musharaxiinta intooda ugu badan ay soo bandhigayeen barnaamijyadooda hogaamineed iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ay qaban doonaan sidoo kale waxaa xusid mudan in loo diiday in gudaha ay u galaan saxaafadda madaxa bannaan iyo weriyaasha loogu talagalay tebidda doorashada oo ka socday warbaahinnada madaxa bannaan ee dalka saxafiyiinta ayaana goob gooni ah ku sugnaa haddase intaanan u gudagelin khudbadda mada- musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya oo musharax kasta waxyaabo isagu u gaar ah iyo waxyaabo uu hiigsanayo uu soo bandhigayey musharaxiinta intooda ugu badanna amniga iyo sidoo kale waxyaabo kaleo iyagu ay doonayaan ay soo bandhigayeen intaanan arrimahaas u gudagelin dalka soomaaliyeed hogaamiye noocee ah ayuu u baahan yahay inkastoo shacabka soomaaliyeed ilaa iyo hadda ay la daaladhacayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dadka shacabka ah raashinkii oo ku qaaliyoobay sidoo kale shidaalkii oo weli qaali ah iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo aad u fara badan waraysigan dhinacyada badan taabanaya waxaan la yeelanay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxidiin shaatax oo caawa waraysi gaarina siiyey waraysigiisa inkasta uu gaaban yahay wuxuu kaga hadlayaa arrimaha kala duwan cidda mudan in la doorto iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee loo baahan yahay in laga helo musharaxa iyo sidoo kale madaxweynaha cusub ee dalka
aada umahadsantihiin runtii doorashada marxalado badan oo ad adag aada u adag ee soo martay balse ilaahay mahadii hadda waxay joogtaa gabagabo inkastoo mar kastaba loo baahan doono in sidii loogu kaban lahaa marxaladihii adkaa la soo maray iyo khilaafyadii badnaa ee ka dhashay eh, doorashooyinka ee runtii eh, qaarkood ay sabab u noqon lahaayeen in dowladnimadii eh, burburto ama eh, dhaawacdiiba kalsoonidii shacabka marka hadda waa ilaa mahadi in doorashadii gabagaba ay mareyso inkastoo weli aan isleenahay sidii loo baahnaa maaha maxaa yeelay soddon iyo sagaal musharax in hadda hal kursi madaxweyne ku tartanto runtii macnooyin badan oo kala duwan ay sameyneysaa
marka guddoomiye cabiro dhibaatooyinka lasoo maray waxaa maanta ah, cid kasta ay ku qanacsantaa bal in doorashooyinkii ay qabsoomaan haye guddoomiye shacabka soomaaliyeed hadda waxay la daaladhacayaan arrimo kala duwan qiimaha raashinka waa qaali shidaalka sidoo kale waa qaali shacabku aad bay u daaleen marka adiga een, ururada bulshada reedka ayaa guddoomiye u tahay een, bulshada soomaaliyeed hogaamiye noocee ah ayay u baahan tahay dalka siyaasamata bixin karaa isleedahay adigu
horta runtii dalka soomaaliya meelo badan ayaa culeysyada ay ka jiraan sida hadda aad sheegtay arrimaha bulshada arrimaha dhaqaalaha arrimaha siyaasadda runtiina waxaan isleeyahay caqabadaha gudaha naga haysto ayaa u muhiimsan in marka hore wax laga qabto ciddii wax ka qaban kartana ee tahay cidda ku habboon maanta inay xilka noo qabato caqabadaha dibadda waxaa furu ah caqabadaha gudaha marka ani waxaan isleeyahay raygeyga maanta dalku wuxuu u baahan yahay in af kabi kara ama een, khilaafyadii siyaasadeed ee dhacay een, dhaawacyadii badnaa ee dadkii kala gaaray kala qaybsanaantii dadkii ku dhacday arrimahaas oo dhan een, in qof isku soo leexin karo kalsoonidii dadkii abuuri kara een, runtiina qaadan karo irtijaah ku aadan in dalku u baahan yahay heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed iyo waxyaabihii sababay in ay khilaafaadkan ee
gudoomiyaha ururada bulshada rayidka casmaan maxudiin shaatax ayuu kaasi ahaa uu ka hadlayey cidda mudan in xilka madaxweyne ay ka naqabto markan maanta magaalada muqdisho gaar ahaan barta koontarool ee lagu hubiyo gaadiidka aada garoonka duuradaha aadan cadde ee muqdisho waxaa ka dhacay qarax afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdifataax xasan aadan ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxaasi afhayeen cabdifataax aadan oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in qaraxii ka dhacay ama in qaraxii dhacay lala beegsaday gaari uu saarnaa jenaraal lagu magacaabo garabey oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo xilliga la qarxinayay taagnaa barta kontarool waxa uu xaqiijiyey afhayeenku ciidanka booliiska in qarax uu geystay khasaare dhaawacyo ah isla markaana toddoba qofood oo shacab ah ay ku jiraan darawallo mooto bajaaj ay ku dhaawacmeen kuwaas oo la geeyey isbitaallo ku yaala caasimadda dalka afhayeenka ciidanka booliiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa intaasi ku daray in jenaraal garabey uu ka badbaaday qaraxa lala beegsaday maadaama uu saarnaa gaari aan xabadda karin hase yeeshee sawir laga soo qaaday gaariga ayaa muujinaya burbur xoogan sidoo kale gudoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir seynab maxamuud xaabsey waxa ay sheegtay inay ka badbaaday qaraxii maanta ka dhacay bartan kontarool ee lagu hubiya gaadiidka aada garoonka diiradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho sawiro kala duwan oo laga soo qaaday goobta qarax uu ka dhacayna waxa ay muujinayeen burbur xoogan oo gaaray gaadiidka taagnaa barta kontarool ee laga hubiyo gaadiidka aada dhanka garoonka diiradaha aadan cadde waxaana sidoo kale la arkayay mootobajaaj burbursan iyo biro kale oo dhulka- dhulka daadsan afhayeenka booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan ayaa warfidiyeenka la hadlay wuxuuna ka warbixinayaa khasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyo sidoo kale sida loo fuliyey hadalladiisa waxaa ka mid ahaa
raxiim waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed guud ahaan iyo saxaafadaba inaan warbixin gaaban ka siiyo Ee, qaraxii naftihaligaha uu saakay abbaaro afar saac iyo toddoba daqiiqa ka dhacay barta kontarool ee is- u dhow isgooska namber afar ee laga galo ee, airbortka internationalka aadan cadde Ee, waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan u xaqiijino Ee, afar saac iyo toddoba daqiiqa marka ahayd ga- shaksi isku soo xiray walxaha qarxa oo naftihaliga ah ayaa wuxuu si toosa u beegsaday Ee, gawaaridii taagneed jegboyntiga gawaaridaas oo uu ka mid ahaa gaari uu saarnaa genaraal garabey oo sida idin muuqata uu rabay inuu daaqadda ka qabsado balse gaarigoo ahaa baawurtaan xabadda karin awgeed ilaahay inooga badbaadiyey jananka wuuna caafimaad qabaa wax dhibana ma ma jiraan Ee, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo toddoba qofood oo la kala geeyey isbitaal madiina iyo digfer oo ilaa hadda ee, dhaawacii kale waa la raadina sababtoo ah magaaladu qaybo ka mid ah xirneed aaweed labada isbitaal oo furnaa la aadi kara labadaasay ahayn labadiina waxaa laga soo xaqiijinaya toddoba qofood oo dhaawaca yaala waxaan rabaa bulshada soomaaliya inaan u xaqiijiyo waxaa loo socdaa hadday ahaayeen ee, in la beegsado xarun dowlo ama xarun ay ku shaqaysa hay-ad dowladeed ama askar ay ka shaqaysa maanta inay tii soo dhaaftay waxaa xaqiiq idinku filan haddii ee, barihii kontaroole laga xiray bulshadana loo fasaxa inay waddooyinkoodii maraan xilli ay socoto doorasho oo dalkana doorasho uu ku jiro in jagboyntii laga kontaroolaya bulshada soomaaliyeed ee safarka ah ee rabta inay u duusho ee, gobollada kala duwan ee dalka iyo dibaddaba jagboyntigaasoo ciidanka loo- lagu amray inay u na- u nasteexeeyaan dadka oo ay waraystaan jeekimaan in shaksi naftii haligaha ay kooxaha argagixisada ah u soo diraan inuu bulshada soomaaliyeed dhibaateeyo taasi waxaa caddayn kuugu filan todoba qofood oo rayid ah oo bijaajilayaal iyo dad meesha maraya ay ku jiraan inay goobtaasi ku waxyeeloobaan Eh, shaksiga naftii haligaha ah wuxuu rabay gaaray inuu daaqadda qabsado Eh, maadaama uu bullet proof ahaana waa u suurtageli weysay Eh, jadankan waa caafimaad qabaa wax dhiba problema ma qabo Eh, waxaan rabnaa keliya inaan bulshada soomaaliyeed u xaqiijino Ee, nimankan waa isweydiiyaan labadiidka way iswaraystaan waxay isweydiiyaan dadka soomaaliyeed maxaa dhegtooda dhibaysa dadka soomaaliyeed dhegtooda waxaa dhibaya qaraxaa yeelay iyo qofaa dhintaa dhibaysa haddii annaga maa samayna waaye marka ee, waxay ku- waxay caddayn kuugu filan middaas in maanta goob shacab loogu adeegayo oo ay isku raaceen in laamaha amniga loo fududay bulshada soomaaliyeed si ay safarkooda usii wataan inta ay socoto doorashada ay ku dhibaateeyaan bulshadii safarka ahayd Ee, ee, checkpointigaani aad u jeedaan ma ahan xarun dowlo mana ku yaalo xafiis dowladeeda waa checkpointi bulshada soomaaliyeed loogu talagalay in ammaankooda laga sugo wax maanta waxyeeloweyna waa bulsho soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanaya inaad dhinac uga soo wadejeysana kooxaha nabadiidka ah Ee, qof walba abki adin wuxuu ku diriri karo loola diriro si dalkeena nabadiisa loo ilaaliyo manana hakin karaan shaksi miina isku soo xiray iyo shaksi ee, meelaha isku qarxiyey waa soconaynaa intay soomaaliya nabad ka noqonayso gudaha ummadda soomaaliyeed ay nabad ka naaloonayaan waa namaadsantii toddobada qofood ay ka mid yihiin dhaawac fududaan la gaaray isbitaallada yaalan waa afhayeenka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayuu kaasi ahaa oo faahfaahin ka bixinayey khasaaraha ka dhashay een, qarax maanta ka dhacay een, bar kontarool ee laga hubiya gaadiidka aadaa garoonka diiradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho weli waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka oo idinkaga imaanaya idaacadda darsan xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho qodobo kale oo barnaamijkeena ku jira ayaa inoo soo socda
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
inta in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
asalaamu calaykum hada u kabta saleebaani dheh bay bay covid sagaal iyo toban mar kale waa salaamadtiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa fariin aad u xiiso badan oo ka socota khadar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan salaabaan mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab khadarow xaaskaaga waxaad u sheegtaa inaanay werwarin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalka ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah koronafayrisku wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka markay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaad xidhato afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramee aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira farriimihiinna ii sheegaya sidaan u caqli badannahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bye bye covid 19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qaybka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo unilifa
ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaaraynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilood ah shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da'diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sannad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taalla isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid waxa uu ka hortegayaa cudurka covid laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba mitir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramo uhaaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajiriaad aragtay maya dharka iidda anugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baalla maad naqatay aniga haddaan iidan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smarty watch ah hayebal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
weli waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka oo idinkaga imaanaya idaacadda darsan markan musharaxiin gaaraya ilaa iyo labaatan musharax ayaa maanta tegay tendhada afisyooni ee muqdisho musharaxiinta ayaana khudbado kala duwan jeediyey kuwaas oo ay ku soo bandhigayaan barnaamijyadooda hogaamineed iyo waxqabadka afarta sano ee soo aadaan mid kasta markii la doorto musharaxiinta qaar ayaa ballanqaadyo kala duwan sameeyey waxayna qaarkood sheegeen in ay baarlamaanka soomaaliya ee labada gole ay siin doonaan lacago ku filan sidoo kale waxa ay sheegeen in caafimaadka iyo sidoo kale qoyskoodaba ay u noqon doonto mid lacag la'aan ah halka kuwo kale ay sheegeen inay muhiimadda siin doonaan ammaanka dib u dhiska dalka iyo la dagaalanka al-shabaab badankood musharaxiinta waxay ka sinaayeen ama waxay soo bandhigayeen halkudhigyo iyagu gaar u ah oo ay iyagu si qaasa u leeyihiin halkudhigyada ayaana musharaxiinta intooda ugu badan waxay ahaayeen waxyaabaha kala duwan ee doorka u ahaa ama sidoo kale muhiimka u ahaa ee musharaxiinta laga fiirsanayey waxaa ugu horeeya oo khudbadiisa qaadan doona xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee dalka axmed ducaale geyle xaaf waxaa sidoo kale ku jira daahir ma- daahir een, geelle iyo sidoo kale musharaxiin dhowra iyagu soo bandhigayey barnaamijyadooda hogaamineed iyo mid kasta waxa uu qaban doono markii la doorto afarta sano ee soo aadan xasan cali khayre ayaa u horeyn doona
mudanayaal iyo marweyn guddoonkii labada aqal iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horrayntii waxaa mahad leh allihii suurto geliyey inaan halkan isugu nimaadno annagoo nabad qabna una diyaarsan inaan dalkeenna ka gudbinno wakhtigan adag si wada jira daacadnimo leh oo mas-uuliyad huwan waxaan xildhibaannada uga mahad celinayaa inay hoolkan ku afureen kuna suxuurteen naftoodana soo qaddimeen si aan maanta halkan u soo gaarno mudanayaal iyo marweyn guddoonka labada aqal iyo xildhibaannada sharafta leh sidaad og tihiin saddex iyo labaatankii febraayo labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaa la ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muddo saddex sano iyo bar ah oo aan xilkaas hayay waxaan dalkayga iyo dadkayga ugu adeegay heerkii ugu sarreeyey anigoo sugay ammaanadii ummadda casriyeeyey dowladnimada xoojiyey isla xisaabtanka abuuray nidaam maaliyadeed oo casri ah ilaaliyey xuquuqda shaqaalaha iyo ciidanka hagaajiyey xidhiirhka saaxiibbada caalamiga ah ee soomaaliya sidoo kalena muujiyey dhaqan shaqo oo aan hagar lahayn kuna suntan karti iyo waxqabad mudanayaal iyo marweyn guddoonka labada aqal iyo xildhibaannada sharafta leh dalkeennu maanta waxa uu ku sugan yahay xaalad adag dhaqaalihii oo hoos u dhacay amnigii oo sii xumaaday caalamka oo dalkeenna ka sii jeesan raba kalsoonidii siyaasiyiintu isku qabtay oo daciiftay hay-adihii dhisnaa oo sii burburaya shaqala'aantii oo xoogaysatay abaarihii oo daba dheeraaday caafimaad darrada haysata shacabkeenna oo siyaas oo sii siyaaday iyo fikirka xajirnimo oo sii labakacleeyey sidaas daraaddeed maanta dadkeennu waa naga dhur sugayaan waxay naga mudan yihiin inaan u maciinno daacadnimona u muujinno eex ka fogaanno aayahoodana ka shaqayno ammaanadooda u ilaalinno oo aan alla ka cabsi ugu adeegno soddon sano waxaannu mad ahaan u guulaysan weynay oo weli aan dhibka ugu jirno waxaa loo tiriyaa qaladaad ka jira hoggaankeenna fursadda aan maanta haysanno waa mid naadir ah waxaan aaminsanahay in xubnaha baarlamaanku ay iswaafajin doonaan codkooda iyo dareenka shacabka dadkeennu waxay rabaan hoggaamiye qaadi kara marxaladdan la dareenaha shacabka kaasoo ku hubaysan aqoon xogogaalnimo faham caalami ah ammaano oo sidoo kale sii socodsiin kara shaqooyinkii ka socday dalka si aan hal maalin dalka looga lumin laysna waafajiyo awoodaha siyaasadeed ee dalka ka jira ee mucaaradka muxaafidka iyo maamul goboleedyada xildhibaannada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal haddii aad i doorataan waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dastuurka haddii aad i doorataan waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dib u habaynta ciidanka haddii aad i doorataan waxaan dalka ka xorayn doonaa al-shabaab inta aanay dhammaan muddaxuleedkaygu haddii aad i doorataan waxaan afartayda sano shaqo abuur kala duwan u samayn doonaa ugu yaraan boqol kun oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo kala jooga guud ahaan gobollada dalka haddii aad i doorataan maamul goboleed walba iyo gobolka banaadir waxaan ka dhisi doonaa isbitaallo laga loogu adeego shacabka loogana maarmo in caafimaad dalka dibaddiisa laga raadsado haddii aad i doorataan waxaan dhammaystiri doonaa deencafinta si dalku u helo maalgashi caalami ah haddii aad i doorataan waxaan miisaaniyadda dalka muddo afar sanaha ku gaarsiin doonaa ugu yaraan laba bilyan oo dollar haddii aad i doorataan waxaan ilaalin doonaa xasaanadda xildhibaanada iyo kala madax bannaanida baarlamaanka iyo hay-adaha fulinta haddii aad i doorataan waxaan ku kordhin doonaa gunnada xildhibaanada ugu yaraan soddon boqolkiiba sidoo kale waxaan gunnada xildhibaanada ku kordi doonaa gunno daboosha kirada guryaha xildhibaanada haddii aad i doorataan xildhibaan walba iyo qoyskiisa waxay heli doonaan caymis caafimaad oo ah isbitaallada dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa haddii aad i doorataan waxaan tirtiri doonaa sinaan la'aanta dadka soomaaliyeed ee ka dhex jirta siyaasadda haddii aad i doorataan awoodda dowladdayda konton boqolkiiba waxaan ku bixin doonaa horumarinta dowlad goboleedyada anigoo boqolkiiba konton fadhigaygu uu noqon doono dowlad goboleedyada haddii aad i doorataan waxaan dalka gaarsiin doonaa doorasho qof iyo cod mudanayaal iyo marweyn xildhibaannada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal waxaan halkan ku xaqiijinayaa maanta haddii aan amni keeni waayo inaanan dib dambe hortiinna u soo istaagi doonin anigoo xildoon waxaan halkan ku xaqiijinayaa haddii aan caddaaladda ka madax bannayn waayo hay-adaha fulinta dib dambe hortiinna uma soo istaagi doono anigoo xildoon haddii aan hantida dawladda ilaalin waayo dib dambe uma soo istaagi doono hortiinna anigoo xildoona haddii ugu yaraan boqol kun oo dhallinyaro ah aan shaqo abuur u samayn waayo afarta sano oo aan xilka hayo dib dambe hortiinna uma soo istaagi doono anigoo xildoona haddii aan dalka doorasho qof iyo cod ah gaarsiin waayana hortiinna dib uma soo istaagi doono anigoo xildoona haddii beesha caalamka iyo soomaaliya si wax ku ool ah oo soomaaliya ka faa'iido aan isugu soo dhowayn weynana dib dambe hortiinna uma soo istaagi doono anigoo xildoon haddii aan dhaqaalaha kobcin waayo deencafinta dhammaystiri waayo oo aan miisaaniyadda dawladda gaarsiin waayo ugu yaraan laba bilyan oo dollar inta aan xilka hayana dib dambe hortiinna uma soo istaagi doono anigoo xildoon haddii aan xildhibaanadda xasaanaddooda ilaalin waayo oo aan gunnadooda kordhin waayo oo aan caymis caafimaad xildhibaanada siin waayana dib dambe hortiinna uma soo istaagi doono anigoo xildoona waxaan u taaganahay in ajendihii s y l oo la casriyeeyey aan ka hirgelinno soomaaliya kaas oo ah soomaali siman madax bannaan isku filan nabad ah adduunkana ula macaamili karta si qaangaarnimo leh sidaas daraaddeed waxaan si xushmad leh idiin weyddiisanayaa codkiinna si aan u rumayno himilada dadkeenna mirihii halgankii s y l-na loo gurto toddobaatan iyo sagaal sano kadib mahadsanadiin ballanteennu waa inaan wada guulaysanno shan iyo tobanka mey soomaaliya ha guulaysato بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحان سلام يا قدونك لوضع أقل قدوميها قلها شعبك يكوحي نديسة يقدوميها aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa dhammaan xildhibaanada sharafta iyo cisiga badan ee halkan fadhiya howlwadeennada saraakiisha amniga saxaafadda qaybaha kale ee halkan nala wada jooga murashaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kolliigayga saaxiibaday oo ayaguna goobta jooga khudbooyinkooda jeedinaya waxaan dhammaantiin idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudanyaal iyo marwooyin maanta waa maalin taariikhi ah xilliyadii soomaalida soo marayey ee kala guurka ahaa xilli ka mid ah oo soomaalidu ay dooranayso hoggaankii hoggaamin lahaa afarta sano ee soo socota xilli ay khudbooyinkiisa iyo aragtiyadiisa ay dhegaysanayso wey anigu magacayga waad garanaysaan cabdulqaadir sheekh cali sheekh ibraahim baa la yidhaahdaa naynaas baqhdaadi la yidhaahdana waan leeyahay mudanayaal iyo marwooyin inaan anigu maanta isku soo taago oon isku sharaxo xilka madaxweynenimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iguma aysan kallifin in aan doonayo keliya magac ka hel ama nolol ka raadi waxa igu kallifay oo aan u soo raadiyey waa in aan dareemay in ay caynowday ama waajib igu noqotay inaan raadiyo xilkaas isagaa wuxuu yidhi nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu ninkii boqorka ahaa u yimid ijcalnii calaa khasaa'in alardi innii xafiidun caliim war iidhiib buu yidhi maaliyadda nin aaminaan ahay aqoonna u leh waxa weeye maanta waxaa soddon iyo laba sano baa dalku weli wuxuu baadigoobayaa hoggaankii hoggaamin lahaa hoggaanka hoggaaminaya dalkaani tilmaamo iyo sifooyin buu u baahan yahay madaxweyne in la doortaahi way sahlan tahay madaxweyne dal walbaahi wuu hoggaamin karaa laakiin soomaaliya madaxweyne xukuma ma baahna soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaamiye haga maadaama uusan ahayn dal xasilan maadaama uusan ahayn dal faqri ka baxay maadaama uusan ahayn dal horumar higsanaya ee uu yahay dal dhiiggu uu qulqulayo dibudhac iyo faqri iyo dhibaatan ay jirto waxaan dareemayaa hoggaanku afar sifo oo u baahan yahay afartaa sifo inaan leeyahay wuxuu u baahan yahay khibrad waxaan u malaynayaa inta tartamaysa ninka ugu khibrad badan baan ahay lix iyo toban sano oo khibrad dowladnimo ah oo xiriira oo qaybaha kala duwan si jaranjaro ah laga soo bilaabo maamul xeerdejin saddex iyo toban sano aan golaha baarlamaankaan ku jiray xildhibaanadii igula jirayna ay garanayaan dowrkii iyo ruulkii aan ku lahaa ilaa xeeroosaadka baarlamaanka ay u bixiyeen baqhdaadi borobert waxaan leeyahay khibrad fulineed oo ilaa saddex xukuumadood baan ka soo mid ahaa waxaan ka shaqeeyey oon khibrad ku yeeshay state housekii ama madaxtooyadii qaranka intaasiba khibrad igu filan baan u leeyahay dowladnimada soomaaliya khibrad iyo garasho igu filan baan u leeyahay dadka soomaalida khibrad iyo garasho igu filan baan u leeyahay dalka soomaaliya khibrad iyo garasho igu filan baan u leeyahay diinta maalinta aan dhaaranayoon leeyahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkaiga guto si daacada oo danta dalka iyo dadka iyo diintu ay ku jirto waxaan garanayaa waxaan u dhaartay waxa ay yihiin laakiin qof aan diintii garanayn danteeda kama shaqayn karo dadka qof aan garanayn dantooda kama shaqayn karo dalka qof aan garanaynna dantiisa kama shaqayn karo walaalayaal waxaan isweydiiyey war hoggaanka maanta soomaaliya u baahan tahay ma khabiir dhaqaalaah hoggaanka ay soomaaliya u baahan tahay waa noociis ma mid maxaan ku rahdaa arrimo bulshaah hoggaanka soomaaliya maanta ay u baahan tahay waa qof dareen amni leh xis amniya leh soomaalidu waxay ku jirtaa diilin gaduudan waa dal amni ahaan aan u xasilnayn siyaasad ahaan aan u xasilnayn maxaa hortaagan amniga dalkan caqabadda ugu weyn oo hortaagani waxa weeye waa argagixiso xambaarsan fikir xag jira sidaas darteed waxay u baahan tahay qof dareen amni leh oo garanaya abaabulka iyo hoggaaminta ciidanka iyo sida loo kacdoomiyo oo loo kiciyo oo looga horgeeyo cadowgooda oo dhisi kara waxa la yidhaahdo alcaqiida alcaskariya ciidanka caqiidadiisa yacni dareenka cidda uu la dirirayo cid awood u leh inay jihayso ciidanka si uu u guto waajibaadkiisi qaran sidaasoo kale waxay u baahan tahay cidda lala dirirayo fikirkeeda cid garanaysa laba dagaal baannu maanta gelaynaa dagaal waa mid milatari midna waa mid aragtiyeed dagaal fikriya waxaan ahay qof dareen amni leh oo dagaal milatari ahaan u abaabuli kara dalka الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين guddiga isku dhabka ah ee labada aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka mudanayaasha baarlamaanka ee xuduurka ka soo qayb galay bulshada soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda joogta oon ogahay oon hubo inay dhegaysan doonaan ee lana socon doonaan ee daawan doonaan gebigii waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi inta aan hadalkayga u gudbin waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaatadii saakayto dhacday ee ka dhacday ee magaalada muqdisho ee dadka soomaaliya qarax ku qabsaday ee runtii waa xanuun badan tahay ee qoysas soomaaliyeed oo saakayta bad qabay ayaa caaw waxaa u hoyday geeri baa u hoyatay iyo iyo cawlxumo ee ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu ummadda soomaaliyeed ee ka saaro dhibaatada faraha badan leh intaas ka bacdi ee waxaan rabaa wax badanaa bulshada soomaalida la hadlay laakiin haddana inay wax iga ogaadaan bay xaqu leeyihiin daahir maxamuud geele waa muwaadin soomaaliyeed siyaasi soomaaliyeed muddo dheer baan ka soo shaqaynayey siyaasadda iyo barashadeeda iyo maxaanku ihahdaa dhaqangelinteeda waxaan rabaa inaan la wadaago muddada dhirirka badan ee ka soo bilaabanaya sannaddii kun sagaal boqol todobaatan iyo sideedda xagga akhriska xagga barashada ee jaamacadu tegiddana ka soo bilaabanaysa kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii xagga ku-takhasuskana ka soo bilaabanaysa kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii xagga masarkana ka soo bilaabanaysa kun sagaal boqol sagaashan iyo saddex sagaashan iyo shan xagga b h d-dana sagaashan iyo todobadii ka soo bilaabanayso xagga dhexjoogga siyaasaddana ka soo bilaabanayso labiyo labaatan sano ka hor xagga ka qaybgalka iyo taagnaantana ka soo bilaabanayso lix iyo toban sano ka hor oo waxba kale oo aan siyaasadahayn aanan qabanayn muddadaa dhirarka badanna ayaan waxaan rabaa bulshada soomaalida inaan uga faa'iideeyo khibraddaydii iyo waayo araggaygii iyo aqoontaydii akadeemiga ahayd barnaamijkayga waxaan isleeyahay dadka soomaalida kuma cusbo oo muddo saddex sano oo tagtay mabaadi'da iyo qiyamkii iyo waxyaabihii aan sharaxa ka bixinayey ayuunba ay ku soo kooban yihiin waxa aynu ka kooban yahay qodobada soo socdo soomaaliya marar badan waxaa laga dhawaajiyaa way colowdo way isdisho laakiin dib u heshiisiinay u baahan tahay waxaan leeyahay dib u heshiisiintaasi ma ahan keliya in shalayta laga heshiiyo laakiin waxa laga heshiinayo waa birrito dadka soomaalida sidee bay xukunka u wadaagayaan sidee bay isu xukumayaan sidee bay isula noolaanayaan waxyaabihii tegistay bay kaga gudbayaan dhaxal noocee ah ayaa generationada dambe loo reebayaa dib u heshiisiin oo dastuurka dhex gasho ayaa ugu horreeya waayo dadku dhibaatooyinka ay qabaan oo cidil waxay ka heshiin karaa waxay xallin karaan ay wax ka qaban karaan markay dhexdooda ay ka midaysan yihiin oo ay is-aaminsan yihiin oo ay heshiiyeen oo ay ku heshiiyeen wax u qoran oo kan jooga ku dhaqo kan soo socdaana uusan ka leexan karin muddo dheerna loogu talagalo qodobka xigo ee aan ka shaqayn doono waxa uu yahay soomaaliya markaad guud ahaan fiiriso ajando siyaasadeed waxaa lagu saleeyaa baahida markaasi bulshada adiga aad siyaasiga u tahay ama madaxweynaha aad u noqonaysay ayaa lagu saleeyaa carta ayaa dowladaha cusub lagu soo bilaabay teendha ayaa lagu hoos qabtay labayo labaatan sano ka bacdi teendhadii baan taagannahay shirweynihii carte ciidamo aan soomaali ahayn ayaa ilaalinayay oo marti aan u lahaynoo dowladda jabuuti ah maantay teendhadan ayaan ku qabanaynaa oo ga- ammaankeeda ay gacanta ku hayaan ciidamo ee soomaaliya taakulaynaya oo nabaddeeda ilaalinaya amnigaasi amni xumada ayaana keentay dalka meelo badan oo loo qabtay yeelan lahayd laakiin in dhibicda barriga soomaaliya ugu fog teendho laga dhiso oo ciidamo aan ciidan soomaalida ilaalinayaan waxay muujinaysaa guuldarro soo jireen ah oo haysato siyaasadda iyo habka hoggaaminta soomaaliya amnigaa baan rabnaa inaan wax ka qabanno oo dadka soomaalidu ay is aaminaan oon ognahay cidda amniga qasayso sida loo qasayo sida wax looga qaban karo u soo joognay nasiib aan u helnay bidaayada noloshayna inaan ka qayb qaadanno ciidamadii soomaaliya ee xeryaha ku jiray waxaan naqaanaa siday u shaqaynayeen sidaan u shaqaynaynay ee, caqiidadii dagaal ay qabeen baan naqaanaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قدوميها قلها شعبك ودانا الشيخ آذن محمد نور آذن مدوبي في قدوميها أقل كسرين ودانا عبد الله عبد عبد عبد الله عبد عبد الله عبد حاشا عبد الله gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee labada aqal xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal iyo saxaafadda iyo amniga iyo ciidamada qalabka ciidamada amniga noo haya iyo atmis iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meelba aad joogtaanba waxaan rabaa inaan idin dhaho asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaantaas kadib xildhibaanada sharafta leh waxaan jeclaan lahaa inaan idinkuga hambaliyeeyo guusha weyn ee ka soo taariikhga ay ka soo gaarteen tartamadii lasoo dhaafay ee adkaa ee aad u soo qaadateen dagaalkiinni ama eh, tartankiinni aad ku soo xanateen kuraasta maanta aad ku fadhidaan iyo doorashadiinni aad u gasheenba guddoonka labada aqal dadaalkaas dheer aan rabaa idinkuga hambaliyeeyo waxaan kaloo rabaa ma aragtay in aan idinkugu duceeyo ilaahayna idinkaga baryo maxaa dhacay dadaalkaasi wuxuu ku tusinaa kalsoonida weyn iyo kartidiinna zaa'idka ah iyo kalsoonida weyn ee shacabka soomaaliyeed idinku qabaan oo aada matalaysaan waxaan ilaahay idinkaga baryaa subxaana wa tacaala inuu idinku gar- idinku- idinku- idinku gargaaro ama idiin fuudeeyo mas-uuliyadda weyn oo aad dusha u dhigateen oo ah in waddankaanina sabato bixiyo oo shacabku idiin soo doorteen mudanayaal iyo marwooyin waxaad ogtihiin awoowayaasheennii hore inay dadaal dheer u soo galeen ama halgan dheer ay u soo galeen sida ay soomaaliya uga qaadi lahaayeen gumaysigii saarnaa in muddo ah ilaa ay soomaalida ko- koonfurta soomaaliya iyo waqooyiga soomaaliyaba ay soo gaareen lixdankii midnimada iyo xorriyadda dowladda soomaaliyeed oo maanta caalamku u aqoonsan yahay oo maaragtay soomaalida maanta aan joogno ah mudanayaal iyo marwooyin maanta haddii aysan dadaalkaas dheer aysan soo qabanayn awoowayaasheen iyo ururadii maaragtay u dagaalamayay ama eh, dhallinyarada soomaaliyeed sida s y l oo kale ah dadaalkaas ay soo galeen haddii aynan jirin xorriyadda iyo calanka maanta aan haysanno oo dowladda soomaalida maanta la ictiraafsan yahay ka timid ma aanan haysaneen kumana dhalaneen annaga annagoo hoos joogno dowlad xor ah badankeeda marka aad fiiriso jiilka cusub ee baarlamaanka soo galay dadaalkaas isaga ah waxaan aaminsanahay inay arkeen soomaali qurux badan ama ay u suuro ay maaragtay wejigooda u soo gashay suuradooda u soo gashay in soomaaliya ay gaarsiiyaan midnimo iyo cadaalad iyo dowladnimo xora inay gaarsiiyaan dadaalkaasi isaga ah oo ay soo qabteen oo ay soo suubiyeen ama aragtidaas iyada awooyaashan ay soo suubiyeen waa midda annaga maanta meeshaana soo istaajisay oo aan qabno oo aan u jeedno soomaaliya dadaalka ay soo suubiyeen iyo kartida ay soo suubiyeen iyo juhdiga ay soo galeen in annagana aan leenahay dowladooda aan leenahay xamaasadooda aan leenahay in soomaaliya maaragta ay gaarto soomaalida maanta aan u jeedno in mid kasii fiican haddii ilaahay raalli ka noqdo mudanayaal iyo marwooyin waxaan maanta hortiina taaganahay iyadoo qarannimadeenni ay halis ku jirto isla markaasna dowladnimadeenni ay sii liicayso halisna ay gashay aragtidii awowayaasheenna ay u galeen mugdiga iyo madmadowga dadaalkii u soo galeen inuu maanta uu galo mugdi iyo madmadow sidaas darteed waxaan kaloo hortiina taagannahay iyadoo dalka uu ka jirto shaqola'aan aad u baahsan khaasatan dhallinyaradii iyo haweenkai ay aad u haysato waxaa marka maanta hortiinna u imid oon wada ognahay dhammaanteen in waddankeena dhibkaas uu ku jiro dastuurkeena kubeelgaarka ahaa ilaa iyo hadda la dhammaystiri la'yahay uu qabyo weli uu yahay waddanka aysan ka jirin maxkamad dastuuri ah oo dastuurkaas kumeelgaarka ah maanta markii laysku qabto fasiri karta oo u fasiri karta si loogu kala baxo waxaa sidoo kale aan jirin garsoor madax bannaan oo dadka soomaaliyeed ay cadaaladda ka raadiyaan oo markay isqabtaan dhibaatadoodii kala saara waxaan ognahay maanta in garsoorka shacabku ay ka doonanayaan meelihii kale oo dadka dowladnimada diidanaa ay ka doonanayaan inta ay ka cararaan dowladda iyo maxkamadihii dowladda jirta waxaan ognahay sidoo kale inuu aad u xumaaday xiriirkii iskaashiga aan la lahayn dowladihii bannaanka oo dhan sanooyinkii la soo dhaafay taas oo ma aragta ah gaabis iyo gafaf ka imaanayay mas-uul ama mas-uuliyiin ayaga jeclaa inay dantooda ka hormariyaan danta ummadda soomaaliyeed ee danta qaranka soomaaliyeed awoyaasheenna jidkoodii oo xorriyadda iyo madax bannaanada ay ku raadiyeen aad ugu adkaa laakiin ma ayna fududaysan mana ayna ka daalin mana aysan quusan waxa ay sawirteen muuqaal aad u wanaagsan waxayna u dhaqaaqeen sida ay muuqaalkaasi wanaagsan soomaaliya u gaarsiin lahaayeen oo ay u geyn lahaayeen isaga ah aragtidoodii oo ay ku raadiyeen xornimada iyo soomaalida maanta aan haysanno kama ayna daalin waxa keliya oo annagana maanta aragtidaasi aan ku gey karno ama ay ku raadiyeen waxay ahayd midnimo iyo sarreynta ay u raadiyeen sharciga inuu ka sarreeyo wax kasta sidaas darteed waxaan aaminsanahay inaad aad u raadinaysaan xildhibaanadiina sharafta leh in waddankaani isbeddel dhab ah inuu ka dhaco isbeddel taabta naftiinna dalka dadka aad matalaysaan iyo dalka oo dhan u horseeda nabad waarta barwaaqo iyo soomaaliya oo dhan oo ku dha oo soomaaliya oo sharaf ku leh adduunku maanta aan dhex joogno waxaan aaminsanahay in aan aniga ahay qofka ugu habboon oo ay tahay inuu hogaamiyo isbeddelkaasi aad raadinaysaan maxaa dhacay waxaan waaye aragnimo u leeyahay iyo aqoon buuxda baan u leeyahay hogaaminta dalka iyo buuxinta shakhsiyadeed ee jegada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidaas darteed waxaa sharaf ii ah inaan idinka codsado inaad igu taageertaan inaan hogaamiyo isbeddelka aad aad doonaysaan dhammaantiin isbeddel aad talo ku leedihiin isbeddel aad maarag talo ku leedihiin sharaftiinna ilaaliya lana xisaabtami kartaan xuquuqdiinnana aad ka heshaan haddaad marka igu taageertaan inaan hogaamiyo isbeddelkaasi ina siisaan codkiinna inaan waxaan rabaa inaan idiin ballan qaado oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ii doorataan waxaan rabaa inaan idiin ballan qaado inaan abuuro dowlad raadisa in shacabkaani ay ku noolaadaan cadaalad waddaniyad dowlad wanaag iyo horumar shakhsi iyo mid qaranba leh sidaas darteed waxaan rabaa inaan soo dhiso xukuumad ama dowlad ilaalisa tiirar dhowr ah oo fara badan oo shan ah tiirarkaasi waxaa uga horreeya kobcinta dhaqaalaha waxaan rabaa hadafkaygu weyn waxa uu yahay inaan ballaariyo dhaqaalaha waddanka si dhabahan u ballaariyo ilaa uu gaaro qof kasta oo muwaadin ah noloshiisa uu taabto meel kasta uu joogo uu waddanka kaga nool yahay ama waddanka bannaankiisuu kaga nool yahay waxaan xoogga saari doonaa soo noolaynta kaabayaasha muhiimku ah dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta dakhliga qofka muwaadinka ee gudaha waxaan la imaan doonaa qorshooyin shaqo abuur ah oo ka faa'iidaysan doonaan dhammaan bulshada soomaaliyeed ee kala duwan waxaan ku dadaali doonaa in la tayeeyo bangiyada iyo helitaanka maalgashi si loo dhiirigeliyo hal abuur iyo ganacsi xor ah waxaana ballankeennu uu yahay ama aan aaminsanahay inaan gaari karno ama aan gaarsiin karno soomaaliya isku filnaasho dhaqaale tiirka labaad waxa uu yahay dhammaystirka dastuurka caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dowladnimada soomaaliya waxaa ka mid ah dastuurka qabyada ah oo iyo maqnaashaha maxkamad dastuuri ah oo fasiraad sax ah aan siin karin markii la isku qabto oo fasiraad saxa siin karta waxyaabaha qodobada dastuur ka mida markii la isku qabto qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan isku- isla maraynaaye maalinta beri ah hadaljeedinta waa lasoo gebagabeyn doonaa sida guddiga isku dhafka ah ay sheegeen waxaana maalinta beri khudbado jeedin doona sagaal iyo toban murashax oo iyagu een, ka mid ah musharaxiinta isu diiwaangeliyay xilka ugu sarreeya dalka inay qabtaan guddiga isku dhafka ee doorashada ayaa arrimahaasi ka hadlay
alla ayaan u mahadcelinaynaa inoo soo gebagabeeyey hawshii faraha badnayd oo baaxadda lahayd oo aan ku jirray maanta intaa inoo ku soo gebagabeeyey ilaah baa mahad iska leh sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka oo maanta oo dhan aan ka kicin fadhigoodii ilaa saaka ayaguna nala soo gebagabeeyey waan u mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddigii daadihinayey iyo mas-uuliyiintii ka shaqaynaysay inay hawshaani hirgashana waa u mahadcelinaya baarlamaanka soo xaadiray oo dhegaysanayeyna waa u mahadcelinayaa saraakiisha ciidamada iyo ciidanka amniga sugaya iyo saxaafadda iyaguna waa mahadsan yihiin aad bay aad baan ugu mahadcelinaya waxaan mar labaad ku celinayaa ee, kuraastani waxay u yaallaan xildhibaanada ayaa loo dhigay inay yimaadaan waxay musharaxiintu xaq u leeyihiin in la dhegaysto waxaan rabaa inaan baarlamaanka xusuusiyo maanta waxay ahayd maalin shaqo labada goloba waxay ahayd waxa ay mushaarka ku qaadanayaan maanta maalin ka mid ah maalmahan maalin ka mid ah ayay mushaar ku qaadanayeen waxay ahayd inay fuliyaan oo ka dhabeeyaan dhaartii halkan ay ku dhaarteen ninkii soo xaadiri waayey cududaar la'aan ha ku xisaabtamo xisaabta inuu la tegi doono maanta maalin ka culus ee qof uu taageeraya iyo qof uu necab yahay midna ma jiro laakiin ha ilaashado sharaftiisa iyo shaqadiisa iyo kitaabkii uu maray intaasaan ku celinayaa waxaan rajaynayaa shaqadeenna beritoole sida tan ayayna ku socon doontaa haddii alla idmo ee fawsiya waxay ahayd labaatankii musharax ee u tartamayay xilka madaxweynenimada maalintii koowaad labaatankii qofkii ugu dambeeyey bay ahayd beritoolena waxaa inoo bilaabanaya sagaal iyo toban kale haddii alla idmo waxaan rajaynayaa sida tan iyo si ka sii qurux badan inay inoo ku dhammaan doonto ilaahay idankiis aad baan idin salaamayaa waanad mahadsantihiin asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana inoo xihan yahay shirku
guud ahaan barnaamijka wareegi wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynaya cabdisalaan juulo shaakir adiina socodsiinayey cabdiwahaab abduqaadir xasan ayaa farsameynaya tani barnaamij dambe intaan ku kulmi doona nabadgelyo